farfadn nuqasim la yidhahna inta badan aad mooda hadalkiisu naqdi unba inuu yahay iyo dee isagaa meelo qaarkood kuba waxa weeyaan kuba haysto kan dambe o leya arrintu waa xibu taqlid inuu yidhahdo de ninkani waa qaldamay un baaba hadalkiisu yahay walow ragtaas ayay macnaa saydee ay tan kusoo tawjiihiyeenka labaad de kola waxa ay tahay me qowlka labaad ay tahay ma jaa can nabiyi sala allahu alayh wasalam walkhabaru ma jaa can gayri kol haddii wixii rasuulka ilaahay meel aan ahayn kaba yimi sida saxaabadii oo kale inay waa kan inoo tacriifinaya inuu duruq leeyahay mutacadidaa iyo duruqdaasi intay gaadhsantahy waxyaala kaba hadlaya kol haddii umuuraha caynkana loo ictibaariyey oo umuuraha dee ama kolley qeyb badani qabuul ay keenaysiyo waxyaala loo ictibaariyey rasuulka ilaahay xadiiskii in umuurahan loo ictibaariyaana min baabi awla ayay noqonaysaa wasay ku tawjiihiyeen kolley waa qaamidka labaad marka tacriifka labaad inuu noqdo liyakuna ashmaladan laakiin labada kale waa wax waadixan baltaas haddaba waa iyada tacriif ahaan khabar uu inoo tacriifiyey marka muxuu yihi ima an yakuna lahu duruqun oo matnigii haddaad iskuba xidhato alkhabaru khabarki ima bal macnihii waasac ahaan qaado oo ima an yakuna inuu usugnaadee lahu isaga ay usugnaato duruqun duruq ay usugnaato duruqdiina waa fasirayo wuxuu hi ay asaniidu asaniid kasiiratu badan oo marka waxa weeyaan duruq iyo asaniid waa isla mid dariiq iyo isnaadna waa isku mid bal imika kolleyna halkan sanad iyo isnaad waxba ma kala farqisan doono oo dee way awqaadda qaarkeed ha kalaba farqiyeene laakiin isnaad iyo sanad markaynu eegno isticmaalkooda wax keliya un bay ku wada idlaaqaan haddaba duruqi kay usugnaatay asaniidu asaniid kasiiratu badan ay usu inay usugnaato oo macnaa khabarkan ina soo gaadhay waa dee axwaaluu yeelanayaa inuu asaniid badan leeyahay oo ruwaad kala duwan oo badan ay noo soo gudbiyeen iyadoo bal markaa wax tiro oo lagu xadaynaya aanu jirin waa ku inoo soo horreysiin doono dee sid matigiiba markii hore shalay kusoo laqbaynay inuu duruq leeyahay laakiin duruqdaas ay xadaysan tahay oo laba wax ka badan lagu xadido oo lagu xadido in laba un ruwaadiisa ama laba dariiq uu kuwa yimo taa lagu xadido iyo in mid keliya intaas bay ahayd oo waa inaha uu kala baxayo waana inaha uu inoo soo sharxi doono si fiicanna uu dabdin doono haddaba bal markaa wuxuu leeyahay inay asaniid badani usugnaatay cibaaradii buu lafdi ayuu si yar cadayn isagoon dee kolley waxa wey way inoo dambeeyeen maqsuudka asalkiiya marka lana duruqan lana waa litacliil waxaanay tacliil u tahay inay an yakuna lahu duruqun tii markuu fasirayey ay asaniidu kumuu dayne kasiiratu buu raaciyey asaniid badan buu raaciyey oo lafdigan eeg duruq buu fasirayey lafdigii marka uu ku fasirayey laba kelimaaba meeshay noqoto asaniidu keliya hadduu ku daayey marka waxba tacliil umuu baahdeen laakiin kasiiratun buu raaciyey maxaa kasiiratun keenay halkan tiiba uu inoo cilaynayay jawaab u tahay oo wuxuu leeyahay lianna duruqan lafdiga duruq jamcu dariiqin horta waa dariiq baa jamacii uu yahay oo mufradkii waa dariiq duruqna waa jamacii wa faciilun fi lkasra waxaa xag ayuu inooba galay dee cilmi ka baxsan cilmigeenan imaka aan hayno marka wuxu uhi wa faciilun faciil marka xag sarfiya laba jooga ama dee awsaanta jumuucdaba la jooga iyo qisay dee balkaa kuba yimaadaan jumuuc tagsiir khaasatan faciil fi lkasrati badnida xaggeeda marka uu wax badan tilmaamayo kasradiina waa toban iyo wax ka sareeyo weeye yujmacu waxaa lagu jamciyaa calaa fuculin fucul baa lagu jamciyaa bidamatayni iyadoo laba damo uu ku sugnaado fa'duna ay damisan tahay caynkuna ama xarafka hore iyo xarafka labaad dee kuwani cibaarataasay kaba yihin ay damisan tahay wafi lqilati tani waa dee duruq waxay keenaysay tani waa macno ziyaado uu kusii tabarucay un tani waayo lafdiga duruq ayuunbaa meesha inoo taale wafi lqilati yari markay noqoto faciila calaa afcilatin afcila lagu jamciya ujeedada inta halkani waxa weeyaan oo dee sheekhu si uu lafdigan kasiiratun waxa keenay buu inoogu tawjiihinayaaye wasankan faciil kolleyna maaha wasankan uune waa ismi kasta oo rubaaci oo xarafkiisan dee waxa weeyaan qabla akhirkiisa xarfumad dhacay ama san oo kale iyo ha noqoto ama wow ha ahaata ama alif haba noqoto marka alifta un bay kolley shardi inaan dee tadciif meesha jirin ay eegaan o ictibaariyaan tadciif aanu jirin kacaynkaasi haddii uu waxaani tilmaamaya wax fara badan fadlidu halkana waa toban iyo wax ka sareeya bal taas oo farqiga jamculkasara iyo jamculqalaa intay ku kala farqiyaan ah haddii uu taas keenayo markaa qiyaaskiisa waa mfrad bu inay faciil ahaaye ama waxaa xarfumadku qabla akhirkiisa dhacay rubaacigi iyo waxaa qiyaaskiisu noqonaya in fucul lagu jamciyo oo bal matalan ariiqin duruq baa lagu jamciyey camuudina cumud oo kale sariirin surur waa marka kasro loo jeedo ayuu leeyahy macno ziyaado inoo soo sheego haddii aan meesha kasro loo jeedin ee wax yar inay yihiin oo ujeedadu aqal min cashara ah taas ay tahay qiyaasku markaa waxay noqonaysaa faciil fucul laguma jamcinaye afcila lagu jamcinaya ariiqan oo kale ariiqa ayay ahaan layd bal laakiin dee luqadana way sooba naqliyeen walow ibnu qasim halkan uu kuba yar haystay laakiin way dee kutubtii luqada way ku wada sugan tahay ama intoodii badnayd ariiqa oo kale rakiifin arkifa sariir asira oo kale waa markaa jamcu qila weeye waa wax markaa toban kaba yaro markay adigu wasankan qilo loo jeedo na afcila ayay tahay marka kasro loo jeedana fucul ayaa laguma jamciya waxaana leenahay waxaa xarfumad qabla akhirkiisa dhacee rubaaciga ah weeye rubaaciga ah oo dee xataa dee waxa weeyaan wataa camuudin oo kale aan leenahay cumud ximaarin oo kale alif baa dhacdo xumur baa laguma jamciya waxan bay ta ka aliftu inaanu tadciif meesha jirin oo si inta badan afcilay deeta noqon haddii tadciif leeya bal taasi waa wax inaga baxsan eh wuxuu sababtu dariiqin maka halkan duruq asaaniidu kasiira ugu fasiray buu inoo sheega aanu laabana hadalkeeni teeni kale haynoo socoto ima an yakuna lahu duruqun ay asaaniidu kasiiratun walmuraadu biduruq dhe intan kaba dhex saaro intan waa macnaha dee ku tacaluqsan cilmi carabi ku tacaluqsane walmuraadu waxaa looga jeedaa biduruqi duruqda imika halkan alasaniidu oo dee dariiq hadii la yidhaha iyo isnaad hadii la yidhaha iyo rijaal iyo ruwaati iyo wax keliya ayuun bay ku wada dhacayaanoo waa silsiladan inoo soo gudbinaysa axaadiistii aan ku gaadhayn dee markaa iyadu udhaxaynaysa ciddii bal isnaad wax ku warinaysay iyo kalaamka lasoo naqlinayo ciddii lahayd ee uu kaba soo furay ama waxa lasoo naqlinayo udhaxayso un baa la idhi walisnaadu isnaadkuna xikaayatu dariiqi lmatni matniga dariiqiisa xikaayada laga xikaayoonayo weeye ama xikaayatun hiya ariiq lmatni ba idaafada bayaaniya hadii laga dhigaysta isaga laga soo naqliya sheekha kitaab kale oo macnaa waxa weeye bal halkani waa tacriif mid ah oo kolley waxaan leenahay waa inoo yar dambeeyaan waxyaalo kale isnaad iyo sanadna wax keliya marka la eego isticmaalkooda uba badan ee waa tafiqada qaarkood oo isnaad kolkol dee hadduu luqadii yahay imaka waxa weeyaan rafcu lxadiisi ilaa qaa'ili warkii oo ruuxii yihi loo tiiriyo isnaad waa tiirine kolbay isnaadka halkan iyo sanadka ku kala farqiyaan sanadkuna inuu ruwaada naftoodii yahay isnaadkuna xikaayada ka xikaayoonaysa dariiqii matniga matalan qowlkaaga aada leedahay xadahanaa fulan qaala akhbaranaa fulan can fulan can fulan xikaayada nafteeda xikaayadaas ina waxaa kuba sugan hadalkii oo ciddii qaa'ilkeedii ahayd loogu tiirinayo kuwan eh xikaayada ciddaa lagaba warramaya kayfiyadii adaha ayaa isnaad laguma magacaaba anato halkan imaka kuba fasiray bal waxa weeye ima an yakuna lahu duruqun wlmuraadu biduruq alasaniidu wlisnaadu xikaayatu dariiq matni isnaadkuna waa dariiqa matniga xikaayadan laga xikaayoonayo ee kayfiyadii adaha laba sheegayo taas baa la yidhaha haddaba watilka alkasratu bal inay usugnaatay hadalkiiba hadal dhacay laakiin waxyaalaha inoo dambeeya watilka alkasratu kasradaasna aan marka horeba uu yihi asaniidu kasiira axadu shuruudi tawaaturi tawaaturka shuruudiisa mid kamida weeye oo imika kolleyta inoo soo horeeya xadiiskii mutawaatir la odhanayo tacriifkiisii inoogu jira ama uu bilaabaya dee madaxiisii aan joognaa marka isaguna shuruud buu leeyahay dhowra uu sheekhu inoo tirin doono shuruuddaasii ugu horeysay ee uu inoo dhigtay waa in duruq badan lagu wariyo duruq badan laguba wariyo tiibaa muxuu ihi watilka alkasra in asaaniid badan buu ihi kasradaas oo ah in asaaniid ama duruq badan lagu wariyaa axadu shuruudi tawaaturi tawaaturka shuruudiisa mid kamida weeye haddaba kasradaasi idaa waradat hadday soo aroorto waa kasradii ama duruqdii badnayd bilaa xasri cadadin cadad xasrintii la-aantii xaal ay kuba sugnaatay cadadkaasoo mucayanin mucayana iyadoo waxa weeye tira mucayana oo lagu xadaynaya aanu jirin oon la odhanayn xadiidkaa waa inay shani wariso lix wariso toban wariyaan labaatan wariyaan tiro adugu imaka xadidan cayiman oo lagu xadaynayo lagu koobayaa iyadoonay jirin laakiin hadday katradaasi soo aroorto bal takuunu ay ahaanaysa uun alcaadatu caadadu qad axaalat mid mustaxiil ka dhigaysa tawaadu'ahum cadadka intaa la-egi isku kuheshiintooda iyo isku waafaqooda ay isku waafaqaan ay ku heshiiyaan calalkadibi been ay ikhtiraaceen inay laba yimaadeen wakada saas oo kale wuquucahu walow damba ii taale laakiin waan fadxinaynaa ay axaalat alcaadatu halkii buu ku cadfan yahay tawaaduciye caadadii ay mustaxiil ka dhigayso wuquucahu wuquuca alkadibi weeye been dhicitaankeeda uu ka dhaco minhum iyaga uu kaba dhaco itifaaqan itifaaq waa min gayri qasdin waa taakiid unbay markaasadi noqon iyagoon u qasdin iyagoon ku heshin iyagoon ka wada hadlin oon ka wada tashan si dee adigu itifaaqu been ay ugaba dhacdo caadadu ay mustaxiil kaba yeelayso falaa macnaa weli shuruudii baa socota kolleyna waxaad moodaa isyar laqbada isqabadkeedu waa iska yare lakin waa u yar sabraysaa un waxba kitaabku sida dee imaka cibaaraadkan ugu horeeya un arrinkiisu maaha inagama muuqda ama darsigan ugu horeeya ka yar muuqateen bal markaa shuruuddii om hagaag isu wada raacin mar keliyaana yar keenaysa malaa yar raka kan yar la dareemayo oo markaa waxa uu leeyahay bal shuruuddii horta waa mut axaadiista waxay u qaybiyaan axaadiistee mutawaatirtay ama axaadiis mutawaatira iyo axaadiis axaad akhbaaru axaad mutawaatirkuna kolley waata uu inoo tacriifin doono axaaduna waa wixii aan mutawaatirka ahayn lafsiga tawaaturna xagga luqada bimacnaa tataabuc weya haddii la yidhaha tawaatara almadaru macnaa roobku waa israac raacay uu iska daba tego ma joogsan weeye xaggan marka la eego xadiiskana waa xadiiska haddaan bal tacriifkiisa yar horeysiisano dad aada u badan adigu dad badan oo iyada tiro lagu qaydayaa ma jirtee laakiin ay caadadu uun marka la eego sida caqligu dee tajwiidkiisa lama eegayo wuxuu banayn karo wax iska mustaxiil kolkol dee tajwiiz caqli soo geli karee laakiin dee marka la eego siday jirtee waaqaca iyo caadadu aanay suurtagal ahayn caade ahaan waa tan axaalat inta loo wado ama mustaxiilnimada caade ahaan aanay suurtagal ahayn dadka intaa leegee bilaad kala duwan ahee mustawayaad kala duwan leh bal afkaaro iyo tasawuraad iyo waxyaalo kala duwan leh inay intay meel fadhiistaan ay wada tashadaan ay been isku raacaan aanay caad ahaan suurtagal u ahayn balkaasi haddaanay dhicin waa tawaadu waa iyagoo ka wada tashaday oo wixii ku heshiiyey ee dad intaa leeg inay beeni uun iyagoo kani kan aanu ogeyn oo kan kale kan aanu ogeyn wax keliya ay wada sheegaan oo wada beenina aanay caad ahaan suurtagal ahayn waayo ruux iyo laba ruux oo kale war uu sheegay haddii mid kala sheego dee waxa weeyaan inay isku heshiiyeen beenta aan faafinana way jiraan oo wax iskaba badan oo kale mid iyo laba iyo saddex iyo afar iyo way kaba suurto gelaysaa arrin kale ayad ma suurto gelayso iyadoo labada ruuxaaniis ogeyn tawaarud alkhawaadir waxa la yidhaha iyaduu jiro in bal markaa kani been uu sheegay ka kalena beenta nafteedii uu sheegay iyadoon itifaaq kaba dhexayna waa suurtagal caad ahaan laba iyo saddex iyo laakiin dadku hadday badan yihiinoo meel aanay ka wada imanoo meel ay ku kulmeen aanu jirin dee caade ahaan suurtagal maaha dadka caynkaas ee kala wada duwani inay been intay ka wada tashadaan been ay sheegaan caade ahaanna suurtagal maaha inay been bal mid iyo laba iyo saddex haddaan idhaahno iyagoon isagoyn baabay beentan wada sheegi karaan ka wada dhici kartaa dad badan oo kala wada duwan oon meel ku kulmin inay been un kani beenta uu sheegay mid lamida kani sheego mid lamida kani sheego mid lamida kani sheego taasna iyadana caadi ahaan suurtagal maaha marka maxay tahay ta la eegayaa xadiidka dee si uu yaqiina inabuu faa'iideynaya kuwii kale kagaba duwaye horta dad badani waa inay warinayaan waa mid dadkaa badanna caadi ahaan inaanay suurtagal ahayn weeye inay been ku heshiiyaan ama been calaa sabiil itifaaq ay ugaba dhacdo calal iyagoon kuba heshin taas waaba oo taas oo calaa sabiil itifaaq ay ugaba dhacdo arrin kaloo aada u muhiimo iyaduna inay dadka caynkani warbay sheegayaan waa war ina war ubaan kaba hadlaynaa war lasoo naqlinaan kaba hadlaynaa ujeedadu kuwana koon wariyey kana kanu kaba wariyey dadka intaa leega badnidaasaynu wasfigaasun u yeelay waa inaanay dadka intan leegu beeni ka dhici karin ama ha noqoto tawaadu ama itifaaq haba noqotee waa in kasradaas iyo badnida caynkaasa iyo inay dee caadadu mustaxiil kaba dhigayso dadka caynkaasi inay been ku heshiiyaan ama beeni calaa sabiil itifaaq uga dhacdo tiradaasi waa inaanay hoos u dhicin dabaqaadka sanadka oo ujeedadu haddaad mar tirada intaa leeg haydo laakiin mar kale ay hoos u dhacdo dad yaroo kooban ay noqoto xadiisku tawatur ma noqon karo waa inay tiradaasna inay ziyaado mooyaane caadada ay mustaxiil kaba dhigaysaa aanay nuqsaamin intaanay kaba dhicinoo ujeedadu sanadka bilowgii ilaa dhamaadkii taasi ay dhamaynayso arrinta ugu dambaysay bal markaa meesha jirtaa waxa weeyaan shuruudii mutawaatirka ahayd dadku waxay socdaan ba la kala wariyaba waxbaa laynoo soo naqlinaya wixii lasoo naqlinaya waa khabarkan markaa weeye khabarka naftiisii weeye cibaaraadka u ka cabiri doona on arki doonaaye waa inuu yahay wax ama axad alxawaas lagu haleelayo waa inuu yahay masale caqliyaa waa inaanay ahayn un oo dee nadar iyo waxyaala saasa kuba timaado qaladu kaba yimaado dadku haba banaadee ujeedadu waxa la leeyahy ama waxaasaanu aragnay ama waxaasaanu maqalay ama wax xawaasta kale mid kamida lagu haleelayo maxsuusa waa inuu yahay waayo waxaas dee waa waxa yaqiintu ay kaba timaadeen taas oo kale laakiin arrinta hadday tahay dadku haba badnaadeen haba badnaadeene wax markaa caqli un ku tacalluqsan oo ay kuba tacalluqsan waxyaala ay kuba misalan waxa kaba mida sa dee waxa weyan caalamka oo kale inuu xaadis yahay de waana se jirta ama se in badan oo falaasifadii kaba mid ahayd oo dee boqolaal iyo boqolaal gaadhay ay waa qadiim lahaayeen iyagoo intaa badnaa khabarkoodaasi waa khabar baadilo iskuma raaceen ama wax baadilun buu noqonayaa arrintu ma yahay waxay leeyihin waanu aragnay waxay leeyihin waanu maqalay waxay leeyihin waa waxaanu taabanay waa tasawurkoodii un tasawurkana iyada taas qaladku waa kaba iman karaa inkastaba dadka waa badnaadeen marka macnuhu waxa weeyaan wax markaynu tiradaa badan helo ee weliba dabaqaadkii sanadkuna ay taa ku wada sinaadaan inay midna hoosuba dhicin tiraduna waxaan ka eegeynaa maaha inaan cadad ku xadayna ay tahay been inaanay kaba dhici karin dadkan caado ahaan ama tawaadu ha noqoto ama itifaaqe waxa lasoo naqlinayaana wa waa inuu yahay ama waxaasaa la arkay ama waxaasaa la maqlay xadiidan rasuulka wata rasuulka ilaahay baa yihi sidaasoono maqalay baa meesha ku sugan rasuulka ilaahay baa sameeyey o sidaasuu waxa weya sameeyey de haddii aanu xataa ahayn ba xadiidkii rasuulka oo war kale laynoo soo naqlinayo meel kale dee waxaasaanu aragnay ama waxaasaa dhacay oonu maqalay ama aragnay ama taabanay waa lamiduno khabarka mutawaatirkii buu noqonaya bal taas baa khabarka mutawaatiriyo markaa maxaad natiijada taa ka dhalanaysaa khabarka caynkaasi aan aamin ka noqonay been inay dadkan warinayo calaa sabiil itifaaq ama calaa sabiili tawadugaba dhacdo yaqiin baan ka faa'idaysana waa natiijadii waa timaartii barhkood baa shuruudda kuba dari si tilmaami doono ama isagaaba kolkol kuba dari laakiin waa wixii markaa ka dhalanayo yaqiin bay gaadhaysaa ujeedadu markaa imaka waxaad adigu aragtay waa waxaad hurto shaki kaama gelayo de haddaad waxaad imaka arkayso darsigeena aad tira iska shakisiyo mala wax waaqicba maaha inima sufastaiyiin la odhan jiray oo wax o dhan khayaal kaba dhigayay taasun oo dee caqli darro un ay ahayd bay arrintood noqone waxna aad arkayso ama aada maqlayso waa waxaad yaqiina isma diidsiin kartid xataa uma baahno fikir aad ka fikirtood waxaad tiraa waxaan masaxba mise maahood adilo baadho markaaba waa wax ku xasilaya cadadka intaa leegi wuxuu warinayayna yaqiintaasoo kale laga faaidaysanaya ujeedadu markaa dee yaqiin baan helaynaa waxan inuu waaqici aho imakaba xataa akhbaar aan gaalo un kaba maqaliyo waxyaalo oo wadamadooda kuma tacalluqsano laakiin cadad kala duwan ay sheegeen oo magaalooyin jiro midkeedna aanu arag waa waxaan yaqiinsanahay hadduu ruuxu istiidsiy ha mala meeshaasi maba jirto waa khalal caqligiisa kuma sugan khabarki waa khabar mutawaatira ta daraaddeedna lama eegaba xataa looma shardiya imaka halkan dabdi iyo cadaalo iyo waxba looma shardiyayo khabarku markuu heerkaa gaadhsiisan yahay bal kaas weeye khabarkii mutawaatirkaa de markaasna yaqiin buu faa'iidaysanaya wixii intaa dhaafsana casharkan iyo ka dambeeyaan kuba arkayna laakiin bal waxaan leenahay shuruudii baa yar hadal uu yar ku dhexdhex jiraayo shuruudii oo kabanitaa weeye bal aanataba lafdiga eegno waayo waxyaaluhu horta intaanu shuruudii dhamayn buu umuura diidaya shardiga hore kuba xidhan sheekhu markaa bal markaa mid buu inahaya watilka kasratu buu yihi kasradaasi axadu shuruudi tawatur waa mid horta shuruudii tawaturka mid kamida wey waa inay kasro badi tiro badan ay jiraan marka ilaa warada saday soo arorto bilaa xasri cadad mucayan iyadoo cadad mucayan oo lagu koobaya aanu jirin laakiin maxay tahay kasradii maxaa la socdaa bal takuunu ay noqonaysa alcaadatu caadadu qad axaalat mid mustaxiil ka dhigaysa weeye lafdigana waan sharxay tawaaduahum isku waafaqooda ay isku waafaqaan cala lkadibi o tawaadu waa inay ku heshiiyaan ka wada tashadaan oo yidhahaan beenta aan faafin oon sheegnaba wakada saas oo kale axaalat ilcaad cadadu ay mustaxiil kaba dhigi wuquucahu waana mafcuul bihi baan leenahay oo tawaadu buu ku cadfan yahay dhicitaanka ay ka dhacdo min waa wuquuca wuquuca alkadib minhum waa cadadka intaa leega kasradaa leh itifaaqan itifaaqun ay gaba dhacay min geyri qas iyagun ku hesh badan waa in tahay haddii aynan taa ka aamin ahayn kolley tawaaturki ma jirayo ee waa inti laga helo inay caade ahaan suurtagal aan ahayn bayn inay kaba dhacdo calaa sabiili itifaaq ama calaa sabiili tawaadu marka falaa macnaa intan waxa weeyaan ina bilaa xasri cadadin mucayan bu yihi qolooyin baa tiro xadiidku markuu mutawaatir noqonayo tiro ku xadeeyo waa inay intaa ruwaadiisu gaadhsiisan yihiin de arrintuna taas maaha ee wuxun baa la eegayaa cadadkani waayo dadka mukhbiriinta waa iskhilaafi karaan tiro badan oo meel kula markaas iyo dad ka kooban oo laakiin sifaadka ay kulansadeen ay ka sareeyaan kuwa kale waxaa dhici karta in xagga amniganu kaba aamin ahayn been ay kala badsadaan oo tiro yare ay xaggaa kagaba horeyso marka mukhbiriintii baa iskhilaafaysa dadkan saamiciinta warkan maqlayena way kala duwanyiin ama waqaacidii lasoo naqlinaya way kala wada duwanto marka in cadad meesha la sheego maaha tibuu sheeku markaa uu qolooyinkii cadadku leeyahy reebiyaya cadadka xadiday oo wuxu uhi kol hadday taa tahay falaa macna macnana halkan xoogaada falaa faaidata wax faa'iida oo ku sugani ma jirto litacyiin ilcadadi cadad oo la xadido oo la cayino cala saxiixi qowlka saxiixa culimadu saxiix yeeleen halkan ama muxadisiin ha noqoto ama usuuliyiin oo dee meesha kaba hadla uga hadal badan haba noqoto bal marka mutawaatirku noocan yahay de waa mubaaxisi cilm usulune cilm asaniid ama cilm xadiid mabaaxistiisa ma aha asalkaas waayo ruwaada sixadoodi cadaaladooda iyo dabdigooda wixii cilmi musalax lagu baari jiray laguma baarayo kanoo lama eegayo haddaba wax macno kuma sugani ma jirto in tiro la qabto oo la yidhaha markay ruwaadu tiradaa gaadhaan ayaa markaa tawaatur noqonaya waayo waxay dhici karta tiradii xaggan sifaadkan dadkan ay kulansadeen iyagoo ku kala duwan yihin inaanay dee tiradan waxay inoo faa'iideysay markaa warkoodii yaqiintu inoo faa'iideeyey tiro leegaani inoo faa'iideyba waayo mukhbiriinta kala duwan daraaddeed falaa macnaa litacyiin cada ala saxiix taasi waa midoo waa inaan tiro la qaban taas ba haboonayd laakiin qolooyin baa waxyaala ad ayaa xadiday tii buu sheegayaao wa minhum waxaa culimada kamid a man cayanahu waa min cayana alcadada weye waa cadadka ama cadad almutawaatir mid ku xadiday ku cayinay fi larbacati afar oo yihi afar xadiis ninkay afar shaksi xadiisku warinaya waa mutawaatir buu noqon yaqiin iyo cilmi wuu faa'iideynaya kolley taa xujadoodna wax kala may ahayne waxaa leeyihin ba dee zinada shuhuudoodii oo kale afar bay ahaayeen afartan waxaa markaa ay noqotay ruux loogula dilay kaba soo qaad shahaadadoodii waa in warkoodu uu tawaatur gaadhsiisan yahayo yaqiin uu faa'iideynaya dadni aanu ahayn de taasna kolley waabay ku diidaan adug bal taas waa mid waqiila waxaa la yihi fi lkhamsati macnaha alcadadu yakunu fi lkhamsa cadadkii shan buu noqonayaayo dee shan oo ujeedadu cadadkii licaanka oo kale ruuxa beri yeeli jiray iyo waxyaalahay barhkoodna ay ictibaariyeen oo ujeedadu haddii tiradii waa in hadday shan gaadho shan ruwaadood oo kala duwan ama shan dariiq oo kala duwan xadiiska mutawaatir buu noqon waqiila waxaa la yidhi fi sabcati toddoba oo adigu toddoba ayuu noqonaya cadadku waa inuu toddoba gaadho waqiila waxaa la yidhi fi lcasharati toban oo waxay leeyihiin babakaasi marka jumuucda kasrada iyo qilada la eego awalu jumuc lkasra casharuu noqonaya saddex iyo ilaa dee sagaaliyo intii udhexaysay waa jumuuc lqila marka kasradii baa la hayaayo waa toban kolle suyuudi oo kalena kitaabkiisa uu leeyahay waxa weeyaan xaggan marka la eega axaadiisa mutawaatirka uu ku ururiyey iyo katani kitaabkiisa dee waxna uu ku yar siyaadiyey kitaabkiisa isna madbuuca nadmu mutanaatir waatay ku socdaan xadiis kastoo toban dariiq laba mutawaatir bay kaba cabiraan ama ay kuba tagaan haddaba waqiila fi lcashara waqiila waxaa la yihi fi isnay cashara labayo toban oo waxa weeyaan iyagoo dee cadad maqabaa bani israaeil oo kale iyo eegaya ay yidhaaheen oo waxaa labayo toban kan loogu diro uu nebi muuse uga diray waa warkooda ayaa yaqiin keenayey wixii intaa ka yarna waa war aan la hubin baaba suurtagala noqonaysa ama dani uu noqonaya bal taas bay barhkood yidhaaheen waqiila fi larbaciin afartanna waa la yidhi waqiila fi sabciin barhkood toddobaatan bay yidhaaheen waqiila kayru dalika saddex boqol iyo dhowr iyo toban oo asxaabu daaluut iyo asxaabu badrin iyo tiradoodii ahaydna barhkood baa yidhi wa laakiin waxaasoo dhan waa wax laga roon yahay sheekuna wuxuu kaba cabiray inaan wax faa'iidoo taa kuma sugani jirin tiro yar baa kol faa'iideyn karta cilmi iyo yaqiin iyadoo tiro ka badan iyo aanay faa'iideynahayn marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala watamasaka wuxuu qabsaday kullu qaa'ilin mid kastoo ku qowlay cadad acdaada kaba midi bidaliilin daliil buu qabsaday ama uu daliishaday daliilkaasoo jaa-a uu ku yimi fiihi daliilkaa dhexdiisa dikru dalika alcadadi tiradaa sheegitaankeed uu kuba yimi oo fa afaada uu meeshaa ku faa'iideeyayo suurada ama mawdica alcilma yaqiin lagu gaadhay iyo cilmi lagu kuba faa'ideeyay dee suu isagu leeyahay wey siuu bacdigaas leeyahay oo macnaa kuwa buu leeyahay ama afarta yidhi shanta yidhi toddobada yidhi tobanka yidhi iyo inaha kale iyo aqwaalo kaloo sheeku uu ijmaaliyeyba yidhi mid kastaaba umuur dee kolley aan waxaan uu sheeganayo keenahayn buu qabsadayoo daliil uu ku soo arooray cadadkaasi meeshaa marka la eegana cilmi bal suu isagu leeyahay ama yaqiin uu faa'iideeyey markaasaa muxuu kaba dhigay dee kol hadduu halkan cilmi kuba faa'iideeyey meelaha kalena iyo cilmi waa ku faa'iideynaya oo bal afartii shuhuuddii zinadu haddii imaka halkan warkoodii inta la qaatay la aqbalay oo taasi waxaan lagu dhaqaaqe xad lagu ofiye ama laguma wax lagu dilayba ay tahay marka maxay ka dhigeen halkaaba waata yaqiin ay keentay warkoodii wuxuu noqday warkaa la aqbalaya shakiga markaa maanta lahayn waa se iyagu yidhaaheen kol haddii taasi ay jirto dee meel kastoo afar ay warinayeena yaqiinta yaqiinteedii baan kaba helaynaa waa taas oo kale dee labiya tobankao kale wabacana caleyhim isna cashara naqiiban oo bal naqiibkii oo kale dee labiya toban kol haddii loo diro waa yaqiin bay keenaysay leeyihin oo warkooda ahaa warkaa yaqiinta ah ee keenayo meel kastoo labiya tobankii aan kaba helno afartankii saasa yidhi adigu qoloba wuxun bay qabsatay meel shan ama suuro gaarahoo cadadkan oo bal lagu camal falay oo ama iyagu siday leeyihiin cilmi iyo yaqiin faa'iideeya ay kuma soo aroortay markaasa maxay ka dhigeen mudalib in meel kastoo tiradii laga helayba ay markaa noqonaysa cadadkii tawaaturka la gaadhayo sheekuna markaa muxuu isagoo taa ka jawaabaya walaysa ma ahaanin bilaazimin mid laazimaya oo meesha ka dhalan an yadarida inuu daa'imo uu mustamir noqdo macnaa ifaadat lcilmi wey cilmigan meesha bal cadadkan siday leeyihiin uu faa'iideeyey fi ayri fi gayri hada almawdic waa suuradan iyo mawdican meeshii aan ahayn inuu dee mudarid noqdo cilmigii iyo yaqiintii uu markan keena keenaa wax ta hore taa ka laazimaysa maaha maxaanay ugaba laasimaysaa lixtimaal ikhtisaas in ifaadada uu cadadkani cilmi faa'iideynaya yaqiin faa'iideynaya meeshan ku gaar tahay oo meelaha kale ay kaba duwan tahay ayaa suurtagala oo macnaa waxa weeyaan haddii cadad mucayani meel uu cilmi faa'iideeyey cilmigana halkan yaqiin bay u wadaan oo warkiisii uu keenay uu noqdo waxaan shaki lahayn oo yaqiin lagaba helayo markaas kama laazimaysa taasoo maaha macnaheedu meel kastoo tirada aan kaba helayba wixii uu halkan ku faa'iideeyey yaqiin ahaa inuu faa'iideynayo sababtu eeg waqaaicd iyo dhacdooyinkii warkeeda lasoo naqlinay way kala duwan yihin kuwa mukhbiriinta dee tiradu maahay sifadoodii ayaa sifaadkoodii baa kala duwan dadka saamiciinta ee waxaan maqlaya fahmadoodii um fidmadoodii umuuro de ayaa iyaguna kala duwan oo saa daraaddeed tiro mucayani sa toorba haddaan kaba soo qaadno haddii war ay keeneen uu noqdo ama ay sheegeen oo iskuba raaceen wax aan shaki ku jirin meeloo yaqiina waxaa dhici karta meel kaloo waaqacaday kaba hadlayeen kii ka duwan tahay ama iyagu dadkii dee tiray ahayde sifadii kuwa hore ay lahaayeen dad aan sifadii lahayn ay meesha joogaan oo kale ama dadkan saamiciinta ee bal matalan iyaguna kuwa hore maqlay kuwa ka duwan ay yihiin inaan yaqiintii aanay faa'iideyn oo shakigii meeshii ama danigu meeshii iskaba jira taasaa suurtagala oo markaa waxa weeye cadad meel ku faa'iideeyey yaqiin iyo warkiisii oo la aqbalay si shaki la-aana iyadoon dani iyo waxyaalaha ahayn taasi macnaheedu maaha tirada iyadoo la eegn waxaa la arkaa sifada dadkan ay lahaayeen baaba tan keentay sifada waaqacadan lagaba soo noqonayay ayaaba tan keentay markaa meel kastoo tiradii lagaba helay wixii markan ay suuradan ku faa'iideysay ma faa'iideynayso saa daraaddeed ba ay tahay inaan dee waxaan ay qolooyinkani qabsadeen ee tiro meel ay kusoo arkeen oo tiradii markaa ay xukun kaa qalatay ama cilmi kaba dhashay un in la yidhaha tiradii umaan qaadanaynaayo waaqaco kasta ama mukhbiriin kastaba tiradii umaan ku tadbiiqinaynaa taasi wax ka laazimaya maaha saa daraaddeed ma haboona in tiro la qabto la cayino ee waa in la yidhaha wasfigan un la haysto waa inay dad badan yihiin oo caadadu ay mustaxiil ka dhigaysa ama aan suurtagal ahayn markaynu eegno caada ahaan iyo waaqac ahaan dadka intaa la eeg inay been ku kulmaan ama ay been cala sabiil itifaaq ay ugaba dhacdo bal taa uu kaba baxay qowlkii marka wuxu uhi faida warada alkhabaru maxaan haynay waa kasradii oo sifa lahayd waa mid haddaba wuxu uhi faida warada alkhabaru khabarku hadduu soo arooro kadalika isagoo xaaladaa ku sugan macnaa waxa weeye waa kasrada dad badan oo caadadu ay mustaxiil kaba dhigayso inay calaa sabiili tawaadu ama calaa sabiili itifaaq uu kusoo dhiiro weeye ilahi waa waa arinkaa horeen sooba sheegnayo waa kasrada dee heerkaa gaadhsiisan cadadi ay mustaxiil kaba dhigtay waxaan soo sheegnay uu kusoo biiro oo uu ku markaa ku biiro o uu dulmo an yastawiya inuu sinmo oo almru amarki fiihi waa fi lkhabar ka bedelba oo bedel في اlkasrati kasrada almadkuurati badnidaa lasoo sheegay waa badnida dariiqada le xaalo le wasfi bay leedahay badnidu maaha badni kasta min ibtidaa'ihi bilowga sanadka laga bilaabo ila intihaahi dhamaadkiisa lagaba gaadho taas ay kuba soo beerto macnaa shardi kaluu soo kordhiyey kii hore muxuaha dad badani waa inay warinayaan dadkaa badanna waa inay caadadii mustaxiil kaba dhigayso inay been ku kulmaan oy ku heshiyaan ama been calaa sabiili ittifaaq ay ugaba dhacdo ka imaka halkan inoogu soo beerayna waxa weeyaan tiradaa badan ee aan sheegnay sifadaa lahaydna waa inaanay marna hoos u dhaadhicin oo ujeedadu sanadka bilowgiisa ilaa dhamaadkiisa tirada sifadaa leh maaha tiro kasta waa tirada sifadaa leh markaa waa inay jirto hadda markaa macnu maaha in hadduu kani labaatanaanka kalena labaatanuun uu ahaado onay marna sideed iyo toban noqon macnaa muhimku waa inay kasra jirto uun caadadii ay mustaxiil ka dhigayso calaa sabiili itifaaq markaa way kala tagtagsanaan karaan lakin kasaradii waa inaanay hoos udhicin un caadadii ay mustaxiil kaba dhigaysay calaa sabiili itifaaq inay ugaba dhacdo ama ala sabiili markaa calaa sabiili tawaadu marka wlmuraadu isagaa si yar cadeeye wlmuraadu waxaa looga jeedaa bilstiwa istiwahna waxaa looga jeedaa allah tanqus alkasratu lmadkuuratu fi bacdi lmawaadic kasradaas lasoo sheegay ee sifadaa lahayd meelaha qaarkood inaanay hoos u dhicin oo weliba iyadoo sifadii aanay meesha kaba bixin anlaa tazida inaanay tiradu badnaan oonay sii kordhin taa loogama jeedo waayo wixii dee tiro yar kuugu xasilay tiradii ka badnaydna waa kuugu xasilayaan bibaab taakiid baabay noqon inay ziyaado maaha maaha inaanay ziyaadin arrintu maahe waa inaanay kasradii sifadaa lahayd meesha mar un aanay hoos ugaba dhicin idi ziyaadatu ziyaadadu hunaa meeshan waa ziyaadadu inay sig madluubatan waa halkan aan joogno iyo baabkan tawaaturka madluubatan waa mid la doonayaba min baabi awlaa iyadoo tii kale dee kaba sii mudan oo waanay kasii mudan tahay haddii ziyaado aan helo intii markii hore cilmiga inoo faa'iideysay ama aan dee sifadaa lahayd kasradii noocaa lahayd hadday sii siyaado dee arrintan tanaaba xaggii idminaankii ugaba sii badan shardi kaluu inoo soo wadaa muxuu yihi wa an yakuna waa inuu noqdo kolley meel aan ku joogsadabaan garan lahay mustanadu intihaa'ihi waa khabarkan dhammaadkiisan waxa uu ictimaadsanayo waa warkan ay noo soo naqlinayeen waa ti aan marka hore arrintan inoo soo wada horreysiiyey intiisa ujeedadu waa hadalkan marka uu dee ruwaadda ay dhamaadaan waxbaa laynoo soo naqlinayaaye waxa ujeedaduna waa waxay ka warramayeen cibaaradan waxbaha eeginba waa waxay dadkani ka warramayaan ay soo gudbinayaan ee marka dambe waxay cidiba cid ay kasoo naqlisaba cidiba cid ay kasoo naqlisaba ugu dambeyn la gaadhayo ee dee war ahaa inay magacyada umaynaan jeedin oo waxa inoo soo gaadhaya inoo soo gudbinaya markaa waxay noo kordhinayen ujeedadeenu ahayde waxaan uu ku dhammaanayo waxa uu ictimaadsanaya alamr almushaahada wax la arkayo aw ilmasmuuca wax la maqlayo waa inuu yahay ujeedadu wax axad alxawaas lagu haleelayo taas baa yaqiin aan ka heli karnaa taas wey laamaa sabata wax sugnaaday inaanu noqon biqadiyati alcaqli caqli arrinkii iyo qadiyadii asirsi khaalisa oo ujeedadu waxyaala dee marka dadkaa badan waxay wadaanba marka dambe ay noqoto masalo nadaryahuno caqliyahuno sabe masala hadii la yidhaha alwaaxid nisfu lithnain saas oo kale wixii laynoo soo noqonaya taas waa masale caqliya oo kale masale caqliya ala yidhaha marka alcaalam xaadis oo kale ama alcaalam qadiim iyo umuuraha caynkaas oo kalea waa wax caqliga wax la arkayo ama la maqlayo ma aha waa wax haddii khada'na uu kaba iman karo khada'yada taa waa ka iman karaa ujeedada tawaaturkuna waxay di waa waxaan khada ka iman karin asal ahaan yaqiin oo waxaad arkaysa oo kale kuula mid noqonaya haddaba waa inuu noqdano waxaan markaa ay ka waramayaan shay maxsuusa shay axad alxawaas lagu haleelayo waxaasaanu maqalay rasuulka ilahi baa saa yidhi waa hadal la maqlay sidaas u sameeye waa wax la arkay taas oo kale laba tabata bal haddaba faidaa jamaca hadduu kulansado khabarkii haadihi waa khabarkii faacilka jamacaah alkhabaru hadihi shuruuda shuruudan alarbacata afarta wahiya shuruudii afarteed waa maxay waa cadadun tiro kasiirun badan oo axaalat ilcaadatu caadadu ay mustaxiil ka dhigayso tawaadu'ahum isku waafaqooda ay ku heshiiyaan iyo wa tawaafuqahum tawaafuqooda ama calaa sabiil itifaq ay isku waafaqaanhum cala lkadiba labada sidaasaan ku kala duwaynaa imake tawaadu iyo tawaafuqi waa tii uu markii hore inasoo yidha calaa sabiil itifaq min gayri qasdin ayuu tawaafuqa u wadaa tawaadu'ana waxay iyagu ka wada tashadeen cala lkadibi waa mid rawa wariyeyna shardi labaad dalika waa khabarka can milihim kuwa iyaga lamido kula mida waa xaggaa inay caadadu mustaxiil ka dhigayso maaha inay isku tiro noqdaan loogama jeedo oo toban iyo toban labaatan iyo labaatan konton iyo kontone caadadu ay mustaxiil kaba dhigayso inay beeni kaba dhacdo dadka intaan leeg si un ay ugaba dhacdo min alibtidaai bilow laga bilaabo waa sanadka xaggiisa hore ila intihaayi dhammaan wa kaana uu noqdana mustanadu intihaayi waa waa khabarkooda waa mustanad intaha khabarim waa khabarkooda waxan uu ku dhamaanaye ujeedadu waxay kaba waramayaan alxisa أxad axawaas lagu haleelayo waa inuu noqdo wandaafa ilaa dalik tani waa iska natiijadii iyo simaartii taa ka dhalanayse uu dulmo ilaa dalika an yasxaba inuu la saaxiibo khabarahum khabarkooda ifaadat lcilmi lisaamici dee warka caynkaasa ninkii maqlay inuu markiiba yaqiin gaadho waxa weliba uu istidlaal aan u baahanayne wax aan shaki aanu ka shakayn oo yaqiin oo cilmi uu faa'ideeyey ninkii saamiciisa taasi laakiin waa waxaa ka dhalanaysa markay shuruuddaasi buuxsanto fa hada kaasi huwa almutawaatiru mutawatir weye kaas baa mutawatir ah mutawatirka waa kaa tacbiirka hadaba xadiiska mutawatir loodhanaya waa taa welina dee umuurihiisu waa inoo soo socdaan wama takalafat wamaa xadiidkay takhalafat ka hadho ifaadat lcilmi cilmi faa'idaysay canhu oo ujeedada iyadoo shuruudii barhkood aan hayno kasradii baaban haynaa laakiin haddana weli dani un baa jiray inuu yaqiin faa'iideeyo meeshii way ka harhsan tahay kana mashhuura faqat oo dee kasra way jirtaaye laakiin ixaalat lcaadati tawaadu maca lkalima tawaafuqa tibaa meesha kaba baxday oo kale musanadu intihaain baanu xis noqon oo kale adugu wixii aan yaqiin markaa laga faa'iidaysane simaartaasi aanay ka dhalan iyo natiijadaasi kana mashhuura faqat wuxuu noqonaya in mashhuur buu noqonaya mutawaatir la odhan maayo fakulu mutawaatirin mashhuurun min gayri cagsin mutawatir kastaaba dee koley ina cadadkii yaraana marka hore waa gaadhay uu sii batay uun oo shuhradii waa wuxuu soo maray marka mutawaatir kastaa mashhuur waa yahay laakiin cagsi ma jiro dee mashhuur kasta mutawaatir maha waan arki doonaa mashhuurku hadduu saddex iyo afar ay wariyeen mashhuur baa la odhan mutawaatir lama odhanayo laakiin marka dad badan ay wariyaan saddexdina waa kamid shuhradii waa wuxuu soo dhaafayo mutawaatir kaastaa mashhuur waayo min hayr cagsi waqad yuqaalu kole halkan baan ku yardayn walo ay ahayd inaan intaa yar labadan sada raaciyo laakiin waktigii baa aada u yar cidhiidhiya waan wallah subxana watacala aclam وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم وxaadu inoo socday oon ku soo jirnay mutawaatirkii shuruudda uu leeyahayna waa inoo sheegay adigu laakiin weli dee qayba ayaa inoo harsan isaga kuwa tacalluqsan bal markaa kolley shuruuddii afar buu inooga soo dhigay oo midi waxa weeye waa inay dad badani warinayaan oo ay marka la eego kaftaradoodan iyo badnidoodan caada ahaan suurtagal aanay ahayn been inay ku heshiiyaan ama been iyagoon kuba heshin calaa sabiil itifaaq ay ugaba dhacdo talabaadna weliba aan tiradaas sanadka marka la eego dabaqaadkiisa marna aanay hoos uga dhicin cadka noocaasa ama sifadaa leh mana aha inay dee isleegiyino waqti kastabe laakiin caadadku waa inuu gaadhsiisan yahay mar kastaba inay caadadii mustaxiil ka dhigayso ama caad ahaan aanay suurtagal ahay inuu dadka intaa leeg inay been ku heshiiyaan ama been calaa sabiil itifaaq ogaba dhacdo taas waayo waa inay herkaasun gaadhsiisan yihiin oo ay kula mid yihiin xagga ixaalat lcaada tawaadu-ooda cala lkadib ama itifaaqooda waxaana maaha umuur caqliya iyo dee waxay laga waramayaana uu noqdo wax ama waan arkay waan maqlay ama xawaasta mid kamida lagu haleelayo waa akhbaarta wixii ay kaba iman jirtay bal markaasna taasna ay kuba biirto markay shuruuddaas warkoodaasi dee ciddii maqashay inay yaqiin ka kasbanayso waxaan dee ay arrintu ay noqoto warka cilmiga iyo aqoontan ay ka kororsanayaan waxaan shaki kaba imanayn bal taasna kale uu si yar tafsiirin doonaan bal markaasi wuu ina soo yidhi haddii laakiin shuruudda wax kamida la waayo xadiisku inuu mashhuur noqdo mooyaane mutawaatir laguma magacaabayo marka wuxuu yidhi halkan bal istidraa garay waqad yuqaalo waxaa dhici kartaba in la yidhaah ina shuruuda alarbacata shuruudda afartii idastal idaa xasalat haddii ay xasisho la helo istalzamat waxay laasimsanaysay keenaysaa xusuulalcilmi cilmi yaqiin iyo cilmi xusuulkiisa uu xasilo ruuxii saamica uba xasilo oo shardigan halkan in shardi lagaba dhigo taas loomaba baahna waxa ujeedadiisu ay tahay halkan cibaara taale wandaafa ilaa dalika an yasxaba kabarahum khabarahum ifaadat lcilmi lisaamici waa cibaaradaas oo shardi ahaan uu soo dhigtay bal xagga hore haddaan shuruudda afar kaba dhigano walow isagu tarqiimkan uu ina siiyey kan uu shardigii afraad kaba dhigay tay noqon cadad badani waa inay warinayaan waa kow cadadkaa badan kuwa iyaguna lamida oo xaggan kula mid lamid oo dee cadad iyaguna badana waa inay ka warinayaan waa shardi labaadba ka saddexaad cadadkan marka la eego tiradan oo dad kala duwana aan meel ku kulmin meel aan ka wada iman taas waxa weeye waa inay caadadii mustaxiil ka dhigayso ama caadi ahaan aanay suurtagal ahayn dadka intaas leeg ee kala duwan inay been ku heshiyeen ama been calaa sabiil itifaaq ugaba dhaqdo uga dhacdo waa saddexba mustanadu intihaai malxis waxaan marka la eego ay kaba waramayaane dadkan kala duwani ay babadhbabadhka kale ka warinayaan ugu dambayna waa in wax dee maxsuusa uu noqdo ama wax axad alxawaas lagu haleelayo afartii taasaabay noqon bal markaasaa maxay noqonaysaa ziyaado warkoodiina waa inuu yaqiin keeno oo macnaha warkaa marka la maqlo cid alle ciddii maqashayba waa in dee agtooda hubaal yaqiina oon ina shaki ku jirin ina aanay isdiidsiin karin shaki iska gelin karin jirin iska gelin karahayn heer saasa waa inuu gaadho marka tii buu leeya waxaaba dee in la ohan waxaa la odhan karaa waana hadal cad waxaan cibaaradan ah wandaafa ilaa dalika waa samaradii shuruuddaas oo shuruuddaa marka la helo natiijada ka dhalanaysaa ah in yaqiin la gaadho oo wixii aad sidaad waxaad adigu aada maqlaysay ama aada arkaysay waxaad dee shaki kaa gelaya maaha waa waxaad hubtoo yaqiina cilmi yaqiinu ku faa'iideynayaa adigoon xataa daliil kale iyo waxyaale eegin markaa tanna shuruudda afartaa marka la helee hore dee wixii ka dhalanayaa yaqiintaas saa daraaddeed in shardi laga soo dhigo oo la yidhaha wandaafa ilaa dalika an yasxabahum looma baahnaynba taasoo waa wixii ka dhalanaya shuruuddaasee natiijadii ahaa ee ma ahaba wax qaybihii iyo arkaantii ama shuruuddii kuba jira marka wuxuu hi sheekhu taa isagoo sheegayo kana jawaabaya waqad yuqaalu ina shuruuda alarbacata idaa xasalat hadday xasisho istalzamat waxay laasimsanaysaa ay keenaysaa oo ka dhalanaya xusuul alcilmi yaqiin meeshii in la helo oy cilmi kuu faa'iideyso macnaa khabarku markaanu heerkaa gaadhsnayn walow aada rumaysatay haddana ixtimaal baa jira inay dadkan beeni kaba dhacdo ismoodsiiyaan dhanni baad markaa aad ka kasbatay aada malaynaysa inay run sheegayaan tani laakiin taa kama dune waxaan adigu aada arkaysay ama aad maqlaysayba maaha dhanniya waa yaqiin taasoo kale ayay noqonaysaa mutawaatirka wixii kaba dhalanayay bal haddaba huwa kadalika fi lqaalib buu leeyahy arrinku waa saasoo inta badan de waxaan yaqiintii ama cilmigii waa xasilayaa kol haddii umuuraha hore ay mutawafir noqdaan laakiin qad tatakhallafu inay hadhaa la arkaa waa xusuul lcilm an can ilbacdi waa can bacdi alakhbaar akhbaarta barhkood oo shuruuddaa kulansatay limaanicin wax maanica daraaddeed oo ujeedadu waxa waa sidaase waxaa loo yar kordhiyey awqaada qaarkeed bay dhici kartaa waa wax dhici kara buu leeyahay iyadoo shuruuddii la helay dad badan oo kala duwan ay warinayaan welibana min awal isnaad ilaa akhirihi tiradaasi marna aanay hoos u dhicin mustanadkana uu xisi ama wax maxsuusa yahay haddana yaqiintii inaan la helin bacd alakhbaar aan la helino walow halkan mithaal cad aanay la iman qolooyinkii kitaabka sharxay sheekuna uu kaba cabiray way dhici kartaa uun barhkood baaba kaba dhiga haddii ay dhacdo iyadna waxaa la arkaa inaana dee suurtagal ba ahayn laba khabaroo noocaas loo labadaba mutawaatiro laakiin iskaba hor imanaya hadday yimaadaan iyadoo meeshii shuruuddii ay dhan tahay ayaa tanaaqudkan daraaddeed ay isburinayaan ba isla dhacayaan labadoodiiba marka inay waxa kani keenay wax ka duwan baa kii kala keenay marka maanican baa keenay inaan cilmi meeshii laga kasban yaqiin aan laga helin oo awqaada qaarkeed wax maanica iman karo iyadoo sababti jirto ayaa haddii dee maanic yimi daraaddeed ayaan xusuul alcilmi loo helayno tan baan u kordhiyuu leeyahay laakiin sida kale arrintaasi waa natiijadii ka dhalanaysay in shuruuddaas mutawaatirka marka la helo waqad wadaxa waxaa caddaaday jihaada arrinkan imakaan inoo soo sheegnay ama dee casharkii hore aan kuga soo maray tacriifu lmutawaatiri mutawaatirka tacriifkiisa oo macnaa waxa weya axaadiistii marka loo kala qaado axaadiis aaxaad ama dee akhbaar aaxaada iyo mid mutawaatira horena aan usoo aragnay tacriifkii mutawaatirka iyo bal umuurahan imika aan soo sheegnay matniga kumuu cadayne laakiin uu sharaxa inoogu soo caddeeyey ee shuruudihii xadiidka marka mutawaatir la odhanayo la doonayay in la helo ahayd taas waxaa inoogu muuqanaya oo hagaag inoogu caddaanaya mutawaatirka tacriiftiisa mutawaatirku wuxuu yahay dee mutawaatirku marka waa xadiidkaas dad badani ay warinayaan iyaguna dad badan oo kale ay ka warin caada ahaana suurtagal aanay ahayn dadkani inay been ku heshiiyaan ama beenin calaa sabiili itifaaq ugaba dhacdo calaa sabiil itifaaqna waxaa loo wadaa ruux maanta been uu sheegay mid kaloon ogeyno beentii waa sheegi kara waa suurtagal caada oo de wax manceyaya ma jiro iyagoon kaba heshin iyagoon ka wada hadlin iyagoon is ogeyn mid labaadna waa suurtagal iyo mid saddexaad laakiin dad fara badan oo kala duwan oon isba ogeyn oo kale waxa weeye been un calaa sabiili tawaarud alkhawaadir ugama dhici karto itifaaq ahaan dee dadka intaa leegna waa adagta ama suurtagal maaha intay meel fadhiistaan ay isugu yimaadaan ay dhahaan beenta caynkaasaan dadka ku dhex faafino haddaba bal markaa taasi ay dhacdo waxay ka warramayeenna maxsuus yahay kaas baa khabarka mutawaatirka yahay oo markaa tacriifkii mutawaatirku walow dee bal samaradiisiina uu inoo sheegay wax kamida waxna ay noo dambeeyaan taas buu noqon mutawaatirka waa kaa horta wakhilaafuhu mutawaatirka khilaafkii oo waa isaga kayrkii oo kan mutawaatirka wixii isaga ka khilaafsan ama ka duwan ee kayrkii qad yaridu inuu soo arooraa la arkaa bilaa xasrin koobid la koobayo ruwaadiisa oo tiro mucayana lagu koobayo la-aanteedu kuba soo arooro aydane oo sida dee mutawaatirkuba ugu soo arooray laakiin maca faqdi bacdi shuruudi shuruudii aynu soo marray afarta ahayd bacdigood laaan aani dee aanay jirin oo la waayo taas maceed uu kuba soo arooro oo wuxuu leeyahay walow dee uu bacdiga khilaafka waa inoo soo wadaa waxaan u wado waa wixii akhbaar axaad ahaa qaybaheediina waa inoo sheegi doonaa oo casharkan imika iyo casharka ka dambeeyaba waxbaan ku arki doonaa haddii la idhaaho waxa ujeedadiisu ay tahay awqaadda qaarkeed baa ama suurtaga ama dhici karta xadiis aan mutawaatir ahayn in ruwaadiisu ruwaad badan oon tiro lagu koobeyn ba ay noqoto isagoon hadda mutawaatir ahayn laakiin taasi maxay noqonaysaa waa bilaa xasrin wuxuu uga wadee dee shuruuddii dhowr afar baabay ahayd shuruuddu kasre uun may ahayn kasra qeyb kamid ay ahayd iyadoo kasradii la helay ayaa shuruuddii kale ayaa mid kamida lawaaya mithaal ahaan ruwaad badan baaba warisay oo badan oo marka la eego tirada ay leeyihiin caadadu ay mustaxiil ka dhigaysa ama caad ahaan suurtagal inaanay ahayn inay dadkaasi been ku heshiiyaan ama been calaa sabiil itifaaq ugaba dhacdo laakiin waxaan dee taa soo maray rawow dalika can mithlihi min alibtidaa-i ila alintihaa shardi labaad oo dadka intaa leega kasradaasi waa kuwa lamida oo xaggan ixaalat lcaada kula mida waa inay ka warinayaan kuwaasna kuwo kale laga bilaabo sanadka bilowgiisa ilaa dhammaadkii marka iyadoo qayba laga helay dabaqaadkii sanadka ayaa qayba tiradii yaraanaysaaba khabar aaxaad buu noqon in yaroo kooban bay noqon marka taasoo kale lama odhanayo waa mutawaatir la odhan maayo magacii mashhuurnimo ama magacii kaleu lahaa kama baxayo misaal ahaan haddaan soo qaadna xadiiskii inama alacmaalu biniyaat oo kale sanadkiisa qaybo kamida ama dabaqaadka sanadkiisa tiro aada u badan oo casharaat ama in kaba badana ayaa warisay oo bal markaasoo caadadu dee kala duwan xufaad iyo aimaba leh caadadna ay dee mustaxiil ka dhigaysa ama suurtagal aanay ahayn dadkaas inay beenisi un ugaba dhacdo ama calaa sabiil itifaaq ha noqoto ama calaa sabiili tawaado ama itifaaq ahaan iyo taasun wax ka dhacay un iyagoon iyagu meeshii kuba heshiin haba noqote laakiin markaan eegno arrintaasi ma aha sanadka ama dabaqaadka sanadka xagga hore ilaa xagga dambe waxay u siman yihiin maaha marka xagga hore sanadka xaggiisa dambe la gaadho tiradaasi way yaraanaysaa ilaa ay noqotoba ruux ruux mid mid ay noqoto marka taasoo kale kasradii way jirtaa laakiin mutawaatir ma aha waayo tawaaturkii darafun weeye daraftii kale tiro badan lama hayo marka taas buu imika sheegaya xadiiska inama alacmaal biniyaat de waabuu inoo sheegi doonaa mar dambe marka la eego dabaqada saxaabada iyo taabiciinta oo weliba saddex meeloodu sanadka ay dee taabiciintu kaga sugan yihiin ama saddex ay ku jiraan oo dee taabici taabici taabici kala wariyey saxaabiga cumar markaan sooba dhaafno intuba waa afraad iyo ruux ruux wixii taabiciga ugu dambeeya yaxya ibnu saciid alansaari marka la joogo ayaa dad boqolaal ama dee adigu kolley dad aada u badan ay wariyeen oo la yidhaha isaga dee dadka casharaat iyo casharaat baaba isaga keligii kaba wariyey intii ka dambaysana waa ziyaaday laakiin maxaa jira dee shuruurdii barkeed baa lala-yi waa la hayaa kasradii qaybaa la hayaa sanadkii ah laakiin qaybo kaleba xataa kasradii lama hayo oo marka mid aan mutawaatir ahayn baa tiro badan oon mucayan ahayn ku iman kara se shuruuddii baan buuxsan ahayn taaso ilaa shuruudda ay wada buuxsantana xadiidkii mutawaatir la odhan maayo inta buu leeyahy wakhilaafuhu khilaafu lmutawaatir leh kan mutawaatirkaa kayrkii oo waa mid aan mutawaatir ahayn qad yaridu inuu soo arooraa la arkaa bilaa xasrin koobid la koobo oo tiro mucayana lagu koobo ruwaadii la-aanteed iyadoo taasi aanay jirin xasri la-aan iyo koobid tiro lagu koobo la-aanteed inuu kuba soo aroro macnaa ujeedadu ka tiro badan ruwaadiisu ay leedahay aydan sida dee mutawaatirkuba ugu soo arooriyay bilaa xasrin laakin maca faqdi bacdi shuruudi laakiin aroorkiisa uu tiro badan ku soo arooray waxaa dee ay maciisa oo ay tahay maca faqdi bacdi shuruudda barhkeeda oo la waayey oo shuruuddii baan buuxin oo barhkood baan meesha kaba maqan saa daraadeed mutawaatir lagu magacaabi maayo bal matigii buu dib ugu laabanaya iyo umuurihiisii walow dee mutawaatirkii haddana wuxuu faa-iideynayo imakaba halkan sharaxa waa ku sheegay matni ahaan uu soo celinayo markaasna uu taas sii cadaynayo bal cibaaradan ah ay ifaadat lcilmi lisaamici cilmigaasi wuxuu yahay uu markaa inoo sii cadayn sharaxa oo wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala aw maca xasrin bima fowqa lisnayn oo macnaa kii mutawaatirka ahaa waa kii ina soo yidhi ee dee markaasoo markii matni ahaan inaguma soo yidhi marka waxa weeyaan ima an yakuna lahu duruq bilaa xasri cadadin mucayanin aw amase yaridu waaba soo arooraya xadiidkii maca xasrin koobid la koobay oo ruwaadiisii lagu koobay maceed bima fowqa alisnayni macnaa cadadkii waa cadad muca maxsuur ah laakiin maxaa lagu koobay bima fowqa alisnayni laba wax ka sareeya oo sida saddex iyo afar iyo shan iyo tiro sidaasaa wariso waa tiro kooban oo la koobayo laakiin ka badan laba ay bihalaahatin saddex lagu koobay iyo fasaacidan wax ka sii badan oo tiro saddexdii ka sii badan maa lam yajmac inta aanu jamcin kulansan weeye cadada mee shuruuda mutawaatiri shuruuddii mutawaatirka ujeedadan dee tiradaasi saddexba ha ka sarreyso oo ha ka sii badnaatee waa adigu saddex iyo afar iyo shan inta aanu gaadhin shuruuddii mutawaatirka lagaba helin oo ay dee katradaasi xadda xaalat alcaada ay jirto tawaadu-ooda ama itifaaqooda cala alkadib xadda aan la gaadhinuun oo iyadoo ujeedada halkan mashhuurka markanu inoo tacriifinayo saddex kay wariyeenun ma aha saddex iyo afar iyo shan iyo kay wariyeenba mashhuur buu noqon tiradii saddex kaba badnayd inta aan shuruuddii mutawaatirka aanay ku rumoobinba shuhradan baa jiraysa waana khabar aaxaad mutawaatirna ma aha tan buu leeyahay oo markaa wuxuu yihi aw yaridu maca xasrin koobid maceed buu soo aroorayaa bimaa fowqa alisnayni laba wax ka sarreeya lagu koobay tirada ruwaadiisa ay bihalaahatin saddex fasaacidan fadahaba alcadadu xaala kownihi saacidan maa lam yajmac inta aanu kulansan macnaha iyo wixii kasii badan badnidaasi haba socoto ama saddex wax ka sarreeya laakiin maa lam yajmac inta aanu kulansan shuruuda mutawaatir mutawaatirka shuruudiisa bal taasi waa mid oo muu sheegin tasmiyadiisii aw bihima ama se waaba soo aroorayaayo bihima maca xasrin koobid maceed bihima ay bisnayni faqad laba lagu koobay oo tiradii baaba maxay dhacaysa kaa khilaafu mutawaatirka ayaa muxuu ku soo aroorayaa iyadoo ruwaadiisii lagu koobayo laba oo la leeyahay laba ayaa wariyey aw amase biwaaxidin maca xasrin koobid maceed ayuu ku soo aroorayaa biwaaxidin mid keliya lagu koobay oo la leeyahay raawi keliya ayuun buu leeyahay oo wariyay faqad oo keliya bal saddexdoodaba tasmiyooyinkoodii waa dambeeyaan waayo sharaxuu yar dheerayn doonaa oo sharaxa ma koobayo sida umatigan uba koobay marka macnuhuna waxa weeyaan akhbaartii labay inoogu kala baxaysaa khabar mutawaatir lagu magacaabayo waa kaa isaga horta tacriif ahaan iyo shuruud ahaan aan kaba soo baxnay waxyaalo ku tacalluqsan haba dambeeyeen oo casharka intiisa badan haba qaateen midna waxa weeye waa khabar khabar aaxaad la odhanayo khabarulaaxaad marka dambena uu sheegi doonaa tasmiyadaas buu usoo celin doonaa oo wuxuu odhan doonaa waxaan kaa hore ahaynba waa khabar aaxaade kii ruwaadiisii maxsuuro ay ahayd ama laba wax ka badan ha lagu xasriyo ama labaha lagu koobo ama mid keliye waa saddex qayboode kaasna waa khabar axad ba la yidhaahaa haddaba markaa dhammaantoodna mutawaatir maaha marka wuxuu yihi ti walmuraad waxaa looga jeeda biqowlina qowlkeena aan nidhi an yarida bisnayni laba inuu ku soo arooro taas waxaa loogaba jeedaa oo dee bisnaydii bay yarida saan soo qadaraya baa ila socotee an laa yarida inaanu xadiidkaasi ku soo aroorin biaqalo wax ka yar minhumaa laba wax ka yar aanu ku soo aroorin fa in warada hadduu soo arooro biaksara wax ka badan oo laba ka badan fii bacdi lmawaadici sanadka dhammaantii maa dabaqaadkiise waa meelaha barhkood min asanadi alwaaxidi sanad keliya ahaaday minta haddaan bayaamiyo kaba dhigno laa yaduru kaasi wax darara oo xaggii tasmiyad iyo magacowgii ma keenayo oo ma dhibayo xagga magacow in aan ku magacaabi doono casiis lagu magacaabi doono sababtuna waxa weeye dil aqalo tirada yari tirada yari fii hada alcilmi cilmigan aan hayno een kuga jirno yaqdi isagaa xukumaya macnaa ka qaalib noqonaya xagga tasmiye ahaan cala alakhari cadadkii badnaa iyo tiradii badnaa tiradii badnayd imaka halkana weli waa inoo dambeeyaan tasmiyaadkood iyo waxyaalihii ku tacalluqsanaa ee wuxuu leeyahay n laftigaa waxay soo aroortay saddex wax laba wax ka badan hadduu ku soo arooro iyadoo tiradii lagu koobay ruwaade laakiin gaadhin uun xaddii tawaaturka xaddood aan gaadhin taas waa mid magac gaarana waa leeyahy ama laba uun lagu koobay marka la yidhaha laba uun lagu koobay ayaa dee waxa weeyaan meeshii iman karta inaan kol lahaynba sanad min awalihi ila akhiri laba uun laba ay ka warinayaan laba uun laba ay ka warinayaan marka haddii dee taa aan la helahayn baa waxaa dhici karta in laisba weydiiyo tasmiyada magacan lagu magacaabayo marka laba un marka laleeya laguma koobay iyadoo taasi aanay aragtay de aan suurtagal kolkol aan dhiciba karin malaa in la helo sanad min awali ila akhiri laba laba una maxaa looga jeedaayo tii buu jawaabtii halkan kaga jawaabayayo wuxuu leeyahy markan aan leenahay laba waa inuu ku soo arooro ama laba lagu koobo ruwaadiisii waxa ujeedadu ay tahay uun laba inaanu hoos uga dhicin oo haddii dee iyadoo xadiidkii laba aan hayno oo laba aan hayno dabaqaadkii sanadka laakiin meel uu mid keliya gaadho uu hoos laba uga yaraado magaca kale ayay dee meeshii imanaya aw biwaaxidinta un baa la raacinaya oo magaca qariib un baa la siin waxa weeyaan oo sababtuna wuxuu ku celeeyey marka la eego fanigan dee la arkaa buxurta shicirkana barhkood bay taasteen waxa weeye cadadka yar baa xukunka yeelanaya iyo marka la eego kalabada cadadka badan kaba yeelanaya oo mihaal ahaan haddii xadiiskii imaka mid wariyey midkiina shan ay kaba sii wariyeen xadiiskii qariibun baa la odhanaya waa xadiis qariib ah oo tiradii yarayd baa tiradan badan magacii ka qaadanaysa xukunkii kaba yeelanaysa taas oo kale oo bal markaa waxa weeye taas haddii xadiiskii dee bal meel ay laba wariyeen haddana adigu iyadoo dee laba ay wariyeen labadaa in ka badan ay kaba warisana tasmiyada inoo soo socotee casiis way jiraysaayo tirada yar baa qalabadii xagga magaca yeelanaysiyo xukunka marka waxa ay tahay markan aan leenahay laba inay la wariyaan macnuu maaha laba inaanu marna ka badnaanin dabaqaadka sanadkee laba uun had iyo goor ay yihiin ujeedadu waa inaanay tiradu intaa ka yaraanun haddii markaa meelo qaarkood ay labada ka badnaato oy saddex iyo afar gaadho oo magacii mashhuurka uu meelaha kaba kasbado magacii meeshii kaba baxaya inoo soo socday ee casiis horan aan usoo marayo waa layskaga idlaaqayaa ee meesha waxaa xukum xukumkan ama magacan meesha ka saari kara iyaday tiradu hoos uga dhacda labadii oga yaraato markaa dee qaybtii kaleu kuba biiraya qariibkiibuu kuba biiraya tan baa ujeedadiisu ay tahay oo macnuu yaan loo qaadanin marka laleeyahy laba ay